waxaan idiin sheegaya horta booliiska macnihiisa madaxweyne ku-xigeenka hore waa idiin sheegay anagoo idiin sheegaya booliisku waa waardiyaha ummadda weeye waa midka la rabo in dadka uu hagaajiyo dhaqan fiican kula dhaqmo waa midka maatida iyo carruurta iyo dumarka la rabo inuu ilaaliyo waa midka la rabo inuu meel kasta oo u joogaba qof kasta oo soomaaliya ama qof kasta oo waajib ka saaran yahayba inuu ilaaliyo oo gacanta qabta wey annagu waxaan idiin ballanqaadayaa meelaad wax ku xirtaan baan idiin samaynhay inaad soo qabataanna waxaan idiin siinayaa exes ama waa idiin sahlayaa inaad soo qabataan tuugga iyo ninka xun intaan ciradan joogno dowladdu waxaan isku taxallujin doonnaa sidii loo tayeyn lahaa booliiska ma rabno dagaal ma rabno dad damba inuu nagu dhifto labadii aad ogtihiin labadii maalmoodoo dagaalku meeshaa ka socday boqol qof baa fursadda ka baxday oo wax dhintay iyo wax dhaawacmee boqol war boqol maanta miyay naga go'daa boqol nagama go'do mid kalemid kale inuu naga dhintana ma rabno ilaahay nimankaa tawfiiqda ha waafajiyo tawfiiq ma hayaan ilaahay tawfiiqda ha waafajiyo wax alaali wix xuquuq idiin maqan waad helaysaan idinka maqan waad heli doontaan wax alaali wix idinka maqan waad heli doontaana ku talagala wax walbana waad helaysaan inshaa allahu tacaala